walaal mawlid waa mahadsan tahay sidaan ognahay dowladda xiriir baa naga dhexeeya kenya waxayna noo caddeeyeen warkaas inuusan ahayn hay-adahooda amniga markaan la xiriirnay in uu maaragtay qoryahaas ay hayaan siday sheegayaan ay sax tahay waxay sheegeen inay inayna ahayn war saxa macnaa warkaas marka waxay la tahay qofka waraysiga bixiyey wuxuu leeyahay waxay u muuqataa ama u eg tahay wararka noocaasana badanaa waa iska maaragtay mala awaal bay u badan yihiin ama qiyaas waxaa cad in dadka meesha weeraray ay ahaayeen dad u dhashay wadankaas hubkana sidaa og tahay qofku waa heli karaa ama wadankooday ka heli karaan meelo badan bay ka heli karaan al-shabaab meel kastay joogtaa qayb ka mida waxa weeyaan waa kenyaan macnaha baaritaan waxaan samayn karnaa marka naloo soo diro baaritaan si fudud baan u samayn karnaa sababtoo ah qoryaheen oo dhan wadanka kuwa dowladdu leedahay ama ay soo degsatay oo ciidamadeennu haystaan waxay leeyihiin numbers iyo sidoo kalena askariga ku qoran waa la yaqaanaa qoriga marka haddii numberkiisa la helo meesha uu ka baxayna waa la heli karaa haddii ay tahay askari la dilay ama xero la jabsaday ama qof fakaday ama qof la qabtay waxaasoo dhan waa heli karnaa arrintan macnaha waan ka codsanay dowladda kenya si official inay noogu soo gudbiyaan sababtoo dowladuhu waxaa jira janalo ay ku wada hadlaan si inay noo soo diraan xogta ay ka hayaan qoryahaas sida muuqatana caddayn cad oo ma jirto ah qoryahaas inay soomaaliya ka yimaadeen laakiin markaay noo soo diraan nambarada iyo waxaas waxaan ka fiirinaynaa systemka halkan waxaan leenahay system dhan oo database oo maaraynta hubka la dhaho uu ku register garaysan walaal ciidan ciidan hadduu macnaha askari fakado ama uu dhinto intaba askarigu wuxuu ka tirsan yahay meel la ogyahu ka tirsan yahay oo ciidamada ka mid a marka haddana systemkii waama sii adkaynay oo biometric baa lagu register gareeyaa ciidamada in yar baa uun hartay qayb badan waa la register gareeyey ciidanka marka qofkii fakada waa la helaa durba waa la heli karaa qaybtu ka tarsanaa iyo ururku ka tarsanaa iyo kooxdu ka tarsanaa waa la ogaanahayaa qofku aana waa la ogaanaya qorigiisana waa lagu rajisar gareeyaa hadda